Gudoomiyaha Maamulka Degmada Dinsore ee duqa magaalada Mudane Cismaan Macalin Cabdi iyo xubno ka mid ah maamulka degmada iyo odayaalka dhaqanka ayaa walgorodka degmada Dinsore iyo ka qaybgalay doorashada guddi la shaqeyn doona hay'adda hunguriga adduunka WV Kureed markii la shaldaray guddigii hore ee la shaqeeyay jaridee WV Soomaaliya cabashooyin badan oo lagu sheenaya wali shacabweynaha ka dhaqan xaafadda Hiilaa ee degmada Dinsore si madax bannaan iyo handooradana guddi ka kooban shan qof oo matali doona xaafadaasaya waa markii ugu horeysay si madax bannaan iyo handooradan bulshada xaafadda inka horeyntii ku kumid mas-uulka dareere hay'adda WV iyo bulshadan sharaxay inta xubnood ay ku fadhayaan guddi la shaqeeya oo iyo hoos ku dooradayaan shan qof oo shan guddi ah ayaa la rabaa xaafadda inay maxay ahayd ii sheeg ay dadka soo qoraan marka idinkaana soo xulanaya hadhow wixii khaladaadoo ka imaaday idinka unbaa isku eedaaya hadda waxaan filayaa ma filaya hadda inay intan tahay xaafadda dhammaanteed laakiin waxaan isleeyahay xaafadda qayb ka mid ah ee maali karta inay halkan joogto dad badan wejiyaal qurqurux badan oo hooyooyin iyo aabooyin iyo dhallinyaraba ah ayaa ii muuqata marka insha allahu tacala waxaa la doonaya waxaan filaya inay xaafaddu ka qayb tahay waxwax wax walba inay gooni u baxaan qofkii ayaga maali kara oo ugu macquul galsan oo maxay ahayd ii sheeg ay wax walba ku hadleen karaan midka ugu macquulsa galsan inay la soo baxaan oo ay maxay ahayd guddiga kusoo daraan baa kale walaalayaal w f haddii lacalla qofka uu maxaa la dhihi jiray ii sheeg marar badan khaladaad badan baa iska dhici karay w f hadda jeerna inta ma joogto waxaa jira number laga soo wici kara w f haddii aad u aragtaan siyaabaha wax loo soo colay inayna sax ahayn qofkii cawasho qabo qofkii kaarkiisa ayna maxay ahayd ii sheeg dadka ayaga lamid ahay wax ugu soo dhicin waxna ugu soo dhicin iyo waxyaabaha lamid iyo qof kasta iyo cawashada doonaya uu qabo in maxaa la dhihi jiray ii sheeg dad waxaa jira xitaa nambaradii ka khaldan oo nambaro khaldan u dul saaran waxyaabahaas kulli waxaa la rabaa wixii wixii cawasho aad qaabitaan inaad w f la xiriiri karaysaan gudoomiyaha degmada diinsoor cismaan macalin cabdi iyo bulshada xaafadda hiilaa kala dardaaray in guddiga si cadaalada iyo hondooradaan waana hasku saaraan xubnooyi matali lahay xaafadaasaya wax dhibana ma jiraan wax yar oo fudud ayaan rabnaa inaan samayno sida horeba idinku ula socoteen w f b a keenta meeshaan wax kaararkana waxaa bixiya hay-adda oo gareedo w f b xaafadaha ama hadda markaan ka soo qaadno howlwadaag afarteeda laan laan walba hal qofood oo iyada ay ku qanacsan tahay ay soo dooranaysaa intaas ma isla fahamne hal qofood oo raalli lasaga yahay ma aha guddiga xaafadda oo howlwadaag ma aha warka ma ka soo hesiin xaafadda howlwadaag dadkii guddiga u ahaayaa u ah laakiin afartaa qof oo soo dooranaysiin oo laanlaanta idinka aad ka soo bixinaysiin waxay noqonayaan guddi oo w f b la shaqaynaayo gareeda la shaqaynaayo howlaha w f b kala qabanaayo guddigaas waa guddigii la shaqayn guddi w f b shacabkaana soo xulanaya maamul shaqo ma ku lahaa ma xulaayo w f bda rabta ma xulayso hay-adda gareeda ma xulayso odayaal kale oo dhaqanoo idin xulaaya ma laha idadoo bilaad dood ah oo aan haddii mas-uuliyaddiid qofkii beri adig kuu shaqayn lahay qofka aad ku qanacsan tahay waa in dadkana karateeriyada laga rabo oo la soo xulaayo hay-addaa ka hadlaysa idaa idiin sheegayso inaad wax yar dhegaysataan markii oo hadalka ladiin dhammeeya afartiinni laan waa kala baxaysiin laan walba meelay tegaysaa hana daahinina xaafad kale hana sugayso khayr allah idiin sii waa idin ducaynayna weliba qof kasta oo munaasib ku ah oo munaasib ku ah laanta ayaad isku soo raacaysiin qofkaanaan keensannay ninkii waxaan ku wareejinaynaa qoladan oo w f b way qoranaysaa gareedaa qoranayso maanta waxay ka bilowdo qaybta w f b waxaa idinkala shaqayn doona dadkaas idinka aad soo xulteen insha allah tabaaraka wa tacaala intaasaa idinkugu yeernay waana ila fahamteen aan u malaynaa guddigun la shaqeeyi doon hay-ado iyo saasaata weliba laka waday in xaafado kale ee diinsoor iyo isku dooradaan xubnoogii matali lahay sinin iska hira bulshadii hay-ado